warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal qodobada wararkeedan kuga hayna waxaa kamid ah kenyaanka oo qaatay amaaha dhan toddobo bilyan oo shilinka dalka natiijada imtixaanaadka dugsiyada islaamiga oo looga dhawaaqay ismaamulka mombasa iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug oo kulan la yeeshay guddiga doorashooyinka maamulkaasi furayna shaqooyinka loo agmaday inay sida ugu wanaagsan uga soo baxaan subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi waa qaar kamid a qodobada wararkeyga ugu waaweyn oo ah subaxnimo axada taariikhdan ay ku beeganta ko tobanka bisha labiyo tobnaad ee disembar labada kun labaatan iyo labo qodobadaas ah maqasheen iyo kuwo kalon faahfaahsan kusoo dhawaada shacabka iska diwaan geliyey sanduuqa horumarinta ganacsiyada yaryar ee haslafan ayaa ilaa iyo hadda qaatay lacag deyn ah oo gaareysa ku dhawaad toddoba bilyan oo shilinka dalka ah amaahda ayaa kenyaanka dib u bixinayaan waxaana ay gaareysaa sideed boqol waa sideed milyan sideed milyan konton iyo afar dhibic sagaal boqol lixdan iyo lix dhibic eber sideetan iyo toddobo shilin dowladda waxay sheegtay in tirada dadweynaha ee barnaamijkan iska diwaan geliyey ay gaarayaan afar iyo toban dhibic shan milyan oo qof sanduuqa haslafan ayaa kamid ah barnaamijyada maamulka madaxweyne william ruuto waxaana sidoo kale la daahfuray soddonkii bishii hore ee novembar ujeedada laga leeyahay qorshahan ayaa ah in ganacsiyada yaryar ay helaan taageero dhaqaale iyaga oo sanadkii bixinaya lacag dulsaar ah oo gaareysa boqolkiiba sideed waxaa ismaamulka mombaaso ee gobolka xeebta lagu shaaciyey natiijada imtixaanaadka madarasada islaamiga ah iyadoo sidoo kalena kaalinta koowaad ay gashay gabadh kasoo jeeda ismaamulka ujeer maxamed cabdi bootaan ayaa dhammaystiraya dallada horumarinta manaahijta waxbarashada islaamiga ee dalkani kenya ayaa magaaladani mombasa waxay uga dhawaaqday natiijada imtixaanka sanadkan labada kun iyo labaiyo labaatanka ee madaarista xubnaha ka dalladani sheekh xasan sugu oo ah guddoomiyaha dalladani ayaa magaaladani mombasa waxa uga dhawaaqay natiijadani iyadoona ay kaalinta koowaad ay sanadkan gashay ardayd kasoo jeeda ismaamul goboleedka hojeer oo lagu magacaabo nadiira mursal maxamed oo wax ka barata iskuulka alfurqan integrated iyadoona heshay shan boqol iyo afartan iyo lix waxaan si rasmi ah aan u iclaaminaynaa natiijada imtixaanka ay ardayda u fariisteen sanadkan madaarista islaamiga ah ee iskoollada ka qayb galay imtixaanka sanadkan waa siddeed iyo toban iskool iskoolladaas ay ku kala yaalaan kountiyada waddanka ay ka mid tahay gobolka waqooyi bari mandheera jeer iyo gaaris ardayda imtixaanka ka qaybgaleen ka qaybgaleen waa toddoba boqol iyo labaatan haddii loo fiiriyo sanadkii hore waa shan boqol iyo sagaashan wiilasha waxay ahaayeen afar boqol iyo lix iyo toban gabdhahana waxay ahaayeen saddex boqol iyo afar haddii aan si rasmi a aan u cilaaminno u sheegno natiijada sanadkan tobanka arday oo u horeeyo waddanka ardayga u horeeya waa nadiira mursal maxamed dhigato iskoolka alfurqaan integrated oo ku yaalo wajeer waxay heshay shan boqol afartan iyo lix nambarka labaad wuxuu ahaa cabdiraxmaan ibraahim geelow dhigto iskoolka alhilaal integrated integrated oo ku yaalo gaaris wuxuu helay shan boqol labaatan iyo saddex qofka saddexaad wuxuu ahaa ibu ibraahim haajir oo alraxmaan academy oo ku yaalla nairobi waxay heshay shan boqol iyo labaatan qofka afaraad wuxuu ahaa miski maxamed axmed dhigato iskoolka alfurqaan integrated waxay heshay shan boqol iyo siddeed iyo toban qofka shanaad wuxuu ahaa cabdiqaadir maxamed iskoolka uu dhigtana waa masjid alamiin academy nairobi kulan looga hadlayay sidii loo horumarin lahaa manaahijta waxbarashada islaamiga ee dalka ayaa sidoo kale waxa uu uga furmay magaaladani mombasa dalladani sheekh xasan axmed yuusuf oo ka mid a xubnaha dalladan islamarkaana kasoo jeeda ismaamul goboleedka mandheera ayaa waxauu inaga warbixiyey kulankan saddex maalmood uga furmay magaaladani mombasa degmada mandheera ayaan ka imid waxaan meesha isugu nawadnim inaan maaragtay ka qayb galno maanta ee, manhajka ee, integratedka inaan maaragtay dib u habeyn iyo dib u eegis aan ku sulbinno shirkan eh, ujeeddadiisu runtii inaan tayayno eh, waxbarashada khaasatan qaybta islaamiga eh, ayaan maaragtay inaan tayayno xogaha manhajka maadaama hadda uu isbedelay c b c yaan rabnaa inaan maaragtay insha allahu tacaala ibtidaai acdaadi iyo awal hor thanawi maanan qabi jirin ibtidaa'ina maanan qabi jirin hadda ibtidaai acdaadi iyo thanawi inaan hadda maaragtay aan sii qalabaynaan rabnaa iyo manhajkii eh, maaragtay dhowr eh, saddex sideed sano ka hor aan qornay inaan haddana bal dib uegid aan ku subinno maxaan maaragtay ku ku dari karnaa maxaan ka goyn karnaa si uu ula jaan qaado eh, c b c da hadda inoo maaragtay eh, la baran hayo Tumeshukuru sana na watoto tunawaombea kila la kheri na wazidi kufanya vizuri. Wazazi, keep it up, mpeleke watoto wenu kwa integrated schools waweze kupata both of them, wanapata dunia na akhira.
Nimefurahi sana kupata wanafunzi wetu wamekuwa nambari ya tatu na namba ya saba wanafunzi wote waliotahiniwa mwaka huu, na nimefurahi sana ni kuwashukuru na um, lajna ya ICDC kulankani oo looga hadlayay horumarinta madaarista islaamiga ee dalka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin matalaysay iskuullada iyadoona diiradda lagu saaray sidii loo horumarin lahaa waxbarashada islaamiga ee gobollada kala gedisan ee dalka maxamed cabdi bootaan warbaahinta haystaa
dowladda dhexe waxay sheegtay in saddex iyo labaatan kun oo qalabka kombyuutarada ah la geyn doono dhammaan macadyada farsamada iyo xarumaha lagu barto farsamada gacanta ee guud ahaan dalka qorshahan ayaa looga gool leeyahay inay u suuro gasho dhalinyarada kenyaanka ah inay ka faa-iideystaan xirfadahooda teknolojiyadda gudaha iyo suuqa dijitaalka ee caalamiga ah wasiirka warfaafinta isgaarsiinta iyo teknolojiyadda dalka iludo owalo ayaa waxa uu sheegay in dowladda ay sidoo kale ee, goobahan ku xiri doonto internet xawaarihiisu sareeyo si dhalinyarada ay ugu dhiiradaan barashada suuqa dijitaalka ah waxa uu sidoo kale ku booriyey maalgashatada waxbarashada eh, farsamada ee doonaya inay maalgashadaan dalka ee inay la shaqeeyaan dowladda si loo helo faa-iidooyin waxtar leh wasiirka ayaa xusay in teknolojiyadda casriga ah ay hormarineyso dhinacyada waxbarashada isgaarsiinta hal abuurka maaliyadda ganacsiga iyo warshadaha dhanka kalena xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda isgaarsiinta iyo dhaqaalaha dijitaalka john tunaya ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ay dejisay amaba sameyneyso dejineyso tallaabooyin lagama maarmaan ah si loo hubiyo in kenyaanka ay helaan aaladaha dijitaalka ah ee la awoodi karo islamarkaana ay ku shaqeystaan noloshoodana ku horumariyaan
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug cali daahir ciide ayaa guriga madaxtooyada magaalada dhuusamareeb kaga qeyb galay munaasabad cashi sharaf ah oo lagu dhaarinayo guddoonka iyo xubnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka maamulkaasi galmudug madaxweyne ku-xigeenka oo kula dardaarmay xubnaha guddiga inay la yimaadaan hufnaan iyo karti ay ku gutaan waajibaadka saaran ayaa tilmaamay in maamulka galmudug iyo shacabka reer galmudugba ay tallaabooyin mirodhal ah u qaadeen dhanka dowlad dhiska maamul daadejinta iyo sidoo kale dimuqraadiyadda waxa uu furay guddiga cusub ee doorashooyinka inay dardargeliyaan shaqooyinka loo igmaday ee la xiriira diyaarinta sidii deegaanada maamulka galmudug looga qaban lahaa doorashooyin qof iyo cod ah oo shacabku ay kusoo doortaan shaqhsiyaadka ku matalaya arrimaha siyaasadda munaasabadda dhaarinta guddoonka iyo xubnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka galmudug ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka galmudug maxamed nuur gacal xeer ilaaliyaha galmudug wasiiro xildhibaano iyo agaasimaha madaxtooyada maamulkaasi galmudug ciidamada ammaanka ee magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen nin ku eedeysan dilka askari ka tirsan ciidanka booliiska ee magaalada gurceel falka dilka ah oo degmada gurceel ee gobolka galguduud ka dhacay lixdii bishan ayaa waxaa ku eedeysan in uu geystay ninkan oo lagu magacaabo cabdulaahi cabdi cismaan gabayre waxaana lagu wareejiyey eedeysanaha taliyaha ciidanka booliiska ee saldhigga degmada guraceel taliyayaasha ciidanka booliiska ee degmooyinka gaalkacyo iyo guraceel ayaa warbaahinta la hadlay waxaana ay sheegeen in cid kasta oo dembi geysata meelna aan looga hari doonin iyagoo dhanka kalena tilmaamay in sida ugu dhaqsiyaha badan ninkan maxkamadda loo soo taago
waxaan ka warbixinaynaa dhacdo ka dhacday ee lixda bishii labiyo tobnaad labada kun labaatan iyo labada ee gurceel ayaan maantay waxaan ku- ilaahay fadligiisa ku qabanay gacan kudhiglihii ku soo dilay falka lixda bishii labiyo tobnaad ee labada kun labaatan labaatan iyo labada gurceel maanta ilaahay noo suurtogeliya inaan ku qabanno ee degmada gaalkacyo ee qof walba ma adeegsano intaas aduu maalmaha ee, afarta beri saddexda beriya meelaha dhuxu ku wareegayay laakiin insha allahu markuu gudaha ee, gobolka mudug soo galay iyo deegaan gaalkacyo aan insha allah waxaa noo suurta gashay inaan qabanno Ee, adeegsi badan iyo xuraan badanba gacanteena ilaahay soo geliyey Ee, waxayna ee, taasi keenaysaa ama ay tusaysaa qof walba meeshuu dembiga ku soo galo ee, hadday xamar tahay haddii goboladan ee, galmudug ay tahaba inuusan ka fikirnayn gacanta booliiska iyo gacanta shacabkaba waxaan u mahad celinayaa allah subxaanahu wa tacaala mahad celin kadib een, maanta waxaan aad ugu faraxsannahay dhammaan haddaan nahay ciidanka booliiska galmudug sida ilaahay noogu kuuleeyey ninkii dilay askariga booliiska ah een, ee ku dilay degmada qurceel Een, haddii aysan booliisku wada shaqayn lahayn ama bulshada reer galmudug aysan la shaqaynaynin booliiska laguma guuleysteen marka dhammaan bulshadana waxaan leenahay waa mahadsantihiin sida sharafta loo nagala shaqaydeen khaasatan waxaan usii mahad celinayaa oo aada nooga gacan siiyey taliyaha booliiska degmada gaalkacyo ee gobolka mudug iyo taliyaha ee nabad sugidda ee degmada gaalkacyo ee gobolka mudug xaqiiqdii wakhti kaste iyo xilli kaste iyo tilaabo kasta uu qaado bulshada meel kastay joogaan reer galmudugna waa nagala shaqaynayeen waxaan rabnaa marka sidaas in ay loo ogaado in bulshadu iyo booliiska galmudug iyo nabad sugidda iyo dhammaan laamaha amniga ay khuseeyaanba inay wada shaqayn leeyihiin intaa waxaa ii dheeri ah Ee, ninkani waxaan rabaa inaan haddii alla idmo ka codsado ee, maxkamadda ciidamada qalabka sida ee galmudug inay kiiskiisa ay noo fududayso haddii alla idmo oo si degdega maxkamad loo saaro ugu dambeyntan xisbiyada mucaaradka ee dalka bangaladesh ayaa waxa ay caasimada wadankaasi ee magaalada dhaka ka sameeyeen dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan xukuumadda dalkaasi ay hogaamineyso sheekh xasina ciidamada booliiska bangaladesh ayaa gacanta ku dhigay boqolaal ka mid ah taageerayaasha xisbiga b n p oo soo abaabulay mudaharaadyada dibadbaxyadan ayaa ah kuwo lagu dalbanayo in dowladda wadankaasi ay wax ka qabato sicir bararka iyo qiimaha cunooyinka sidoo kale waxay doonayaan in ra-iisul wasaaraha bangaladesh sheekh xasiina ay xilka iska casisho tani ayaa imaaneysa iyada oo dhammaan toddobada xubnood ee xisbiga p n p uga tirsan baarlamaanka dalkaasi shaaciyeen inay iscasilayaan waxay ku andacoonayaan in maamulka dalkaasi hogaaminaya ee xisbiga a l uu yahay mid sharci darro ah